wacdiyihii cutubka toban iyo labaad haddaba wakhtiga dhallinyarnimadaada abuurahaaga xusuuso intaan maalmaha xumo kuu imaan ama aayan kuu soo dhowaan sannadaha aad odhan doonto sannadahan kuma istareexo iyo intaan qoraxda iyo iftiinka iyo dayaxa iyo xiddaguhuba ay wada madoobaadaan ama intaan daruuruhu roobka ka daba noqon iyo inta kuwa guriga dhowra ay gariiraan oo nimanka xoogga badanuna ay soo gotaan oo kuwa waxshiidaana ay tiradooda yar aawadeed shuqulka u joojiyaan oo kuwa daaqadaha wax ka fiiriyaana ay madoobaadaan iyo inta albaabada jidadka lagu xidho iyo inta sanqadha shiididdu ay gaaban tahay oo shimbirta cideeda lagu tooso oo gabdhaha muusikaduna ay wada taag darnaadaan waxa sarreeya ayay ka baqi doonaan oo jidadka dhexdoodana waxyaalo cabsi ah ayaa jiri doona oo geedka yicibtu waa ubxin doonaa oo koronkoraduna way iscuslaysiin doonaan oo damucuna wuu baabbi'i doonaa maxaa yeelay bini'aadmigu wuxuu tagaa hoygiisa daa'imka ah oo kuwa baroortaana jidadkay warwareegaan abuurahaaga xusuuso intaan xadhigga lacagta ahu kala go'in ama aan madiibadda dahabka ahu kala jebin ama aan jalxaddu isha biyeed agteeda ku burburin ama aan giraangirta ceelku jebin iyo intaan ciiddu dhulka ku noqon siday horayba ahayd oo ruuxuna ku noqon ilaahii horeba siiyey wacdiyuhu wuxuu leeyahay waa wax aan waxba tarayn wax waluba waa wax aan waxba tarayn oo haddana wacdiyuhu xigmad buu lahaa oo weliba dadku aqoon baray wuxuu aad uga fekeray oo baaray oo isku hagaajiyey mahmaahyo badan wacdiyuhu wuxuu doonay inuu soo helo erayo la aqbalo iyo wixii si quman loo qoray oo ahaa hadal run ah erayada kuwa xigmadda lahu waa sida wax wax muda oo kale oo mahmaahyada lasoo ururshayna waa sida musmaaro la adkeeyey arijir qura ayaa bixiyey oo weliba wiilkaygiiyow waxyaalahan kuwaano qaado buugag badan samayntoodu innaba dhammaad ma leh oo waxbarashada badanuna jidhkay daalisaa xaalkan soo koobiddiisii waa tan waa la wada maqlay ilaah ka cabso oo amaradiisana dhowr waayo taasu waa waxa bini'aadmiga oo dhan u gudboon waayo ilaah wuu xukumi doonaa shuqul kasta iyo wax kasta oo qarsoon ha fiicnaadeen ama ha xumaadeene